eritrea madaxweynuhu markii koowaad oo u taga ma ahan ciidamaha ay soomaaliyeed ayaa tababar u jooga eritrea dabcan waxayse kusoo aaday wakti maaragtay soomaaliya iyo etoobiya ay ka dhex jirto xoogaa khilaaf dhanka badda ah marka waxaa laga yaabaa in uu madaxweynuhu waktiyadii dambena wuxuu la hadlaya ama masar ha noqoto ama saaxiibadan beesha caalamka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay jaamacat alcarab marka wadatashi iyo ciidamadii meesha joogay iyo kolley labada dal arrimahooda in uu u tagay ayay u badan tahay waayahay sidaad ka dhawaajisay oo warbaahintuna waayadanba aadka loo hadalhayay eritre ethoobia iyo soomaaliya xiriirkooda wuu xumaaday kadib markii isfahamkii somaliland iyo ethoobiya ay wada sixdeen somaliland ay ku sheegteen inay dhul kaga karinayso bad kaga karinayso etoobiya marka socdaalkan madaxweynaha dalka eritrea arrintani muxuu kusoo kordhin karaa ma laga yaabase inay xiisadu ay qaboojiso mise eritrea muhiimad intee leeg ay labada dab dalba u leedahay soomaaliya iyo etoobiya waynu ognahay marar badan in xifaaltan uu ka dhexeeyey eritrea iyo etoobiya ba soomaaliya tillaabada koowaad ee runtii hadda ay qaaday waxaa weeye in ay muruqa diblomaasiyadda isticmaasho oo ay uga dacwooto ethoobiya wadamada dariska saaxiibadeeda ama african union ha noqoto igad ha noqoto jaamacat alcarab iyo dhammaan marka eritrea waxyaalaha ay kusoo kordhin karto kolley waa inay cadaadiska ay saarto ethoobiya oo looga digo inaysan faragelin arrimaha soomaaliya inaysan faragelinin ixtiraamto madax banaanida iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo saaxiibtinimada iyo daris wanaagga geeska africa kolley waxuu sii doonaa kolley waa talo waxa kaleeto usii dheerna waxay tahay in ciidamadii shantii sano lagu dambeysay joogay oo lagu tababarayay inuu kala soo hadlay dabcan way tahay kolley qadiyadaas haddii uu tale u raadiyey oo ay u badan tahay dhanka khilaafaadka ethoobiya iyo soomaaliya eritrea waa saaxiib soomaaliya waxaad la socotaa berigii labada kun iyo lixdii oo ethoobiya ay soo gashay soomaaliya wadankii taageerayay dhaqdhaqaaqii muqaawamada inuu ahay dowladda eritrea u ahay oo ay ama saldhig ha siiso ama tala ha siiso intaba inay la garab taagneed marka saaxiib yaqaana waayo dabeecadda ethoobiya oo kalana tali kara soomaaliya waxay samayn lahayd